waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka xanan buure ayaa baaq nabadeed u diray beelaha kuwada nool deegaankaasi iyagoo ku booriyey in la ilaaliyo xasiloonida lagana wada shaqeeyo dhismaha maamul loo dhanyahay kulanka ka dhacay gudaha xanan buure ayaa lagu xusay muhiimada ay leedahay nabadda wadajirka iyo horumarka deegaanka waxgaradku waxay carabka ku adkeeyeen in beelaha walaalaha ee deegaanka wadadega ay yihiin kuwa iskudana ayna tahay in la iska kaashado arrimaha horumarinta maamulka deegaanka iyo xalinta khilaafaadka si nabada bulshada rayidka ah dhallinyarada ah haweenka iyo culimmada ayaa sidoo kale taageera baaqan iyagoo sheegay in nabadu tahay asaaska horumarka islamarkaana aan la ogolaan karin wax kasta oo wiiqaya muhiimada deegaanka qaar ka mid ah odayaasha ka qaybgalay madasha iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan deegaankaasi ayaa ku booriyey in bulshada ka wada shaqeeyaan nabadda xanan buuro walaalayaalow nabad iyo qanaaco iyo qurux iyo dhib la'aan ayaan ku soo dhoweynay intoo kale oo la eg inaad adinkuna qaadatiin ood soo dhoweydiin ayaan inka rabnaa wixii rag soo yidhi oo hore waan ku qanacnay waan qaadannay ama aan rag dirno ama ha soo laabteen ama adinku noo imaada ama saas maadaama annagu aan ku noolnahay deegaankan waxyaabaha ka jiray oo calaada iyo sisamkii uu soo maray markii aan fiirinnay annagana ilaahay uu na makaniyey dadku annaguna aan shacab nahay oo aanaan ka maarmin dowladda galmudug raggaa sagaalkaa waxaan u dirnay dowladda galmudug iyo dadka nagu wataba wasiirradaan ay ka mid yihiin xilka nagu matala annaga oo joogo gobolka waxaan soo dhowaynaynaa nabadda waxaan soo dhowaynaynaa daris wanaagga waxaan soo dhoweyn walaaltinimadan soo dhowaynaynaa waxaan soo dhowaynaynaa si alla sidii dowladdu ay raalli ka tahay ilaahayna raalli ka yahay islaamkuna raalli ka yahay annagu ilaahay hortiis intannadaas waxaan iskula soconnaa inaan masiirka xananbuura kala wada shaqayno si daacadoo ehlima aan uga wada shaqayno waxaan rabnaa xanabuuro inuu ka mid noqdo deegaannada mashaariicda dawladda ka faa'iidaysanaya hay-adaha samafalka deegaannada ka faa'iidaysanaya meel ay ka jirto iska horimaad iyo khilaaf iyo konfalakti hay-aduhu ma yimaadaan waxbarasha imaamee caafimaad imaammaa dawladdu ka shaqaymee waxaan rabnaa in intaas laga gudbo konfalaktiga jiro oo dhan resolution loo bedelo oo xalkiisa la helo nabaddaasna aan ka wada shaqayno magaaladu waxay ku kobcdaa ay nolol ku yeelataa kala duwanaansho ayay ku yeelataa aniga dee waxay ii tahay maanta jawigaan inuu jawiydii ka bedelan yahay farxad gaara dad badanoo ilmaduna waa joogaan oo labada dhinacba waa ka soo jeeda anugu